Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban, una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz. Saacadda Geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
iga guddooma dhegaystayaal salaan qiimo badan oo aan hawada idiin soo mariyo kuna soo dhowaada barnaamijka madadaalada ergo oo maanta aan idinkugu hayo falanqaynta heesta hodan ma aha dhagarey ee uu qaado xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya bahda fankan ka tirsan waa maxamed cumar dalxa waxaad sidoo kale maqli doontaan nin ka sheekeynaya arrimo kasoo maray qaadka oo uu cuni jiray balse hadda waa uu iska daayay sheekada lama huraan ayaad sidoo kale dhagaysan doontaan waxaad kaloo maqli doontaan xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha puntland oo sheegay in tacdiyo loo geysto dadka nugul balse marka hore dhegaystayaal kusoo dhowaada wararka arrimaha bini'aadamnimada
roobabkii dayrta oo ku yaraa qeybo ka mida somalilan ayaa sii adkaysay nolosha sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda norway u qaabilsan qaxootiga xafiiskeeda soomaaliya waxa la-aanta haysata xoolo dhaqatada ayaana keentay in haweenka iyo caruurta ay soo wajahda cunno yaraan iyadoo tan iyo bishii abriil dhammaadkeedii aan la filaynin waddanka inay roobab ka da-aan dowladda soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ayaa codsaday sanadkan lacag dhan hal bilyan oo doolar oo wax looga qabanayo dhibaatada ka dhalatay roob yaraanta duruufta dadka qaarkood waxaa sii adkaysay colaadaha ka taagan qeybo ka mida gobolada sool iyo sanaaga iyadoo maalmihii u dambeeyey uu socday olole buugaag loogu ururinayo ardayda qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya oo buugaagta casharada loogu dhigo ay gabaabsi noqdeen ayaa waxaa ololaha ku biiray guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee soomaaliya abshir axmed bukaari abshir ayaa ardayda ugu deeqay laba boqol oo buug isagoo raadiyo erga u sheegay inuu ay qeyb ka tahay buugaagta uu bixiyey ololaha islamarkaana uu ka shaqayn doono in ardaydaas ay helaan buugaagta ay wax ku baran lahaayeen si mustaqbalkooda loo dhiso tobankii arday ee xeryaha wax ka barta waxay wada isticmaalaan hal buug inta ay xiisadaha ku jiraan kuwaas oo casharada looga yeeriyo wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha ismaamulka gaarisa ee dalka kenya ayaa sheegtay inay bilowday olole xoolaha looga tallaalayo cudurada xiliyada abaaraha ku dhaca ololahan oo socon doona afartan iyo shan maalmood ayaa lagu tallaalayaa xoolo dhan hal milyan oo neef sida uu sheegay ciise yarow kaahin oo ah wasiirka wasaaraddan hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo sanduuqa xanaanada caruurta qaramada midoobay ee unisef ayaa si wada jir ah olola tallaalka cudurka jadeecada uga fulinaya guud ahaan waddanka yemen iyagoo sheegay inay gaarsiinayaan tallaalka dalka oo dhan w h o ayaa sheegtay in tallaalku gaaray goobaha khatarta ugu badani ay ka jirta ee cudurka uu ka dilaacay halkaas oo sidoo kale dad badani ay ku barakaceen waxaa la tallaalayaa kow iyo toban milyan oo caruur ah waxaana ololuhu uu socon doonaa toddobaadkan oo dhan dhegeystayaal warkii intaas ayuu ku dhan yahay ciddii warka iyaguu sheegay waxa ay dib uga dhegeysan karaan barta aanu internet ku leenahay radio ergo dot o r g
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo wey ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa tahay dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan maalin wanaagsan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socon kara qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergo dot o r g aalaaba barnaamijka waxaan ku bilownaa mid ka mid a heesaha ay qaadaan fanaaniinta kala duwan toddobaadkan heesta aan ku bilaabayo waxaa ku luuqeynaya mulle xamiiste majaajileyste fanaan talowaakee siciid nuur guure oo lagu naanayso jinni ushumi wuxuuna qaadayaa hees halkudhiggeed uu yahay jacaylkayga doqonow balila dhegaysta
ruux baa isdoogsi lahee damiir baa waxgarasho lahee dooquna la yaab male qurux baa ildoogsi lahee damiir baa waxgarasho lahee dooquna la yaab male nafjacayl dabkaayana naxariista waa u door nafjacayl dabkaayana naxariista waa u door duqaad iyo xishoodba weli igu dambeeyo dhinacyadan daymuuda nafjacayl damkaayana naxariista waa u door nafjacayl damkaayana naxariista waa u door dulqaad iyo xishoodba weli igu dambeeyo dhinacyadan daymuuda jacaylkeeya duqoono nasiibkaa ku darana mar kastaba dabkugu shidan dabkugu shidan dayarkeena ka maqan jacaylkeyga duquno nasiibkaa ku darana mar kastaba dabkugu shidan dabkugu shidan daryeelkeena ka maqan
waa tahay dhegaystayaal intaa haynoo joogo codka macaan ee fanaanka siciid nuur guure jini ushumi iyo weliba heestii ahayd jacaylkayga doqonow horta jacaylku doqon ma noqdaa welise ma jiraan wax sheekooyin ah oo oo kaa soo maray jacaylka bal nala soo wadaag haddii aad hayso adigoo naga soo wici kara adigoo nagala soo xiriiri kara telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labayo toban meel kasta oo dalka ka joogto waa kuu lacag la-aan waxaad noo reebi kartaa fariin cod ah iyo weliba mid qoraal ah adiga oo sheegaya magacaaga iyo meesha aad joogto waxaan weliba idinka codsan lahaa marka codadka aad duubaysaan meel aan dabayl lahayn ama buuq badan aan lahayn inaad istaagtaan si codkiinu uu u noqdo faseex hadhow la dhagaysan karo oo idaacadana laga sii deyn karo waad mahadsan tihiin
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhagaysan kartaa idaacadda risaala lixda ilaa toddobada fiidnimo maalin kasta
dhakhtarow cunugaygii waxaan maalmahan ku arkay qandho badan runtii aad baan xaaladiis ugu walwalsanahay ii soo dhaweeye aan eege aad buu qandhaya nabaro jirkiisa ka soo yaacayna waan arkaa sidoo kale ma ku aragtay indhaha oo guduuta isla markaana ilmeeya bishiimaha oo casaada iyo xanuun afka ah qufac iyo duuf badan haa calaamadahaasi waa kuwa lagu garto cudurka jadeecada oo ah mid si dhaqso leh u faafaa waa cudur saameyn badan oo hawada raaca wuxuuna ku fida qaadashada neef ula socdo jeermiska cudurka markaa qofka jadeecada qaba uu qufaco amba uu hindhiso iyo taabashada walxaha wasaqaysan wuxuu ku dhici karaa qofka da' kasta oo uu yahay balse wuxuu ku badan yahay carruurta uu yar yahay difaaca jirhkoodu waxa u nugul carruurtaan la talaalin iyo kuwa ay nafaqa daradu hayso ee da-doodu u dhexayso lix bil ilaa shan sano maxaan samayn karaa si aan ugu hortago jadeecadda cudurka jadeecadda ma laha dawo u gaara laakiin sida ugu wanaagsan ee looga hortagi karo waa in la tallaalo carruurta markay jiraan sagaal bilood hase yeeshee si looga xoojiyo dadaalka looga hortegayo cudurkan oo ku faafaya meelo badan oo soomaaliya ah waxaa habboon in la tallaalo dhammaan carruurta ee da-doodu u dhexayso lix bil ilaa shan sano iyadoo aan loo eegin in horey loo tallaaliyeen kale maxaa dhacaya haddii aan carruurta la tallaalin cunuga aan jadeecadda laga tallaalin wuxuu halis ugu jiraa inuu miisaankiisa hoos ugu dhaco si xadhaafa qofac iyo oofwareen indhala-aan dhegala-aan waxyeelo maskaxda gaadha iyo xitaa dhimasho tallaalkan diintu way bannaysay waa badbaado waa mid waxtar u leh carruurtaada waana lacag la-aan
waagaag dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan bal iminkana dhankaas iyo dhadhaab aan aaddo wariyaha reediyow ergo axmed yagol ayaa la kulmay cabdulaahi guuleed oo sheegay in muddo dheer uu cunayay qaadka balse hadda sanad ka hor uu joojiyey taasoo uu sheegay in qaadka hadduuba mar hore iska dayn lahaa ama uusan cuni lahaynba uu waxyaabo badan qabsan lahaa oo qaadku khasaariyey wuxuu nooga sheekeynayaa laba sheeko oo kasoo martay qaadka iyo rafaadka loo maro waana kan ee kusoo dhowaada waxaan rabaa inaan kaaga sheekeeyo taariikh nololeedkii qaadka iga soo maray aniga ninoo dowladdiisiyaad barre markii burburaysa qaadkaan cuni jiray anugu dalkii markii uu burburay nin walba wixii gacantiisa galay buu la tegay magaalada ku geynayso ma goynayso shidaalo ii qori oo isagu hadda jeebkiisa ka sameeyey bakhaar hayahaan u geeyaa gaadhiga shidaalla waa la iigu shubaa raashinna waa la ii saaraa wixii baanu gadnaa waanu ku qayilaa waxaan sanad sidaa ku shaqaysanno sanadkii dambe waxaa yimid gaadhi wada shamuurey ama moordi moordidada shidaalka gaadhiga aad ku qaadeed aad magaalada ku geynayso ma goyso maalinkii dambe waa busaaradaysanay gurigiisa naagta uu qabo naagtii isagu max carruura isuma hayaan labaduna qaadkay wada cunaan qolka ku dhegan baan degannahay annagoo afar ah marka gaadhigii qaadkaana hormaray galabta markaasuu wuxuuna yidhi waryaada loorka bariiska aniga la ii yaalla guriga lama kariyo lama sadaqeeyo bartaa sariirta ku aadan buu haddaan fiiriya wuuba iga nixiyaaba dhibkaasuuba igu hayaa loorkan bariiska aan iibsanna maantaan ku qayin lehe naagtii markii hadhow ay soo rawaxdo maxaad ku xallin doontaan naagtii baanu nidhi kanaan yeelaynaa kanaan yeelaynaa kanaan yeelaynaa waxaan shaqaynaynin baanu akhrinay wuxuu yidhi waan idin arkaa loorka un inaad cuntaan baad rabtaane wax maslaxo ohood hadda sheegteen ma jirto maslaxaduna sidaa kumaba timaado dembiga marka hore buu yidhi ku horumar maslaxadu iyadoon baryo ahayn bay imani qaba ilka casoo furaha soo qaad loorka bariiska ee guriga yaalla soo gad barta noogu imow kii furihii buu la booday loorkiibuu qaaday sayladii buu geeyey wuu soo gaday kaashkiibuu noo keenay argadii baan tagnay nin walba marduuf qaadoo labayo toban minjooda iyo baakad sigaaruu qaatay shaah iyo sonkor baan qaadannay gabadh baan tu ahoo shaqaalo u ahayd baa markiiba shaah noogu tuurtay gurigiisii loorka uun laga dhex qaaday buuna fadhiisiiyey shantaannadii ninbuu wuxuu ku yidhi nin walooba laba minjoodoo qaada keen laba laba minjoodoo qaadu naga aruuriyey anuu ii dhiibay ninka ugu tafsan baan ahay marka anuu raggaa kale ka tafsan wuxuu yidhi iyadii oo bargo'a maslaxadii baa bilaabatay naagtii oo intay meelaha laamalaama ka cuntay indhaha taagayso bargo'a imaniye mar allaale markay soo gasho salaamiyaa jimil xabadka ku qabo dumaashi faadumo fadhiisi shan tobankan minjood hoosta ka geli mijin markay cunto yar mirqaanto soddonkan kunna u dhiib kaba iyo cillaanka iyo dureecda iyo siisa dheh maslaxadiiba waa sidaa waxyar ka bacdina loorkii inuu yahay waxaasu kashif saasaa haa waa qayilay waa qayilay fiidkiiba iyadoo burgo ah ee albaabka ka soo gashay olololola dumaashi faadumo xabadkaan horey u geliyey gacantaa qabtay agtaydaan fadhiisiiyey ruuxa xaggan iga xiga waa naagtiisii dhinacan ruuxa iga xigana waa isaga tobankii minjood baan u dhiibay laba minjood markay maraysay faynuusta intay dheerasay muraayad isu qaadatay iyo gamba shanlay shanlaysi way marqaantee ma ujeedaa suxulku dhag iga siiyey waa soddonkii ku qabo soddonkiina markaasaan idhi dumaash bal kuwana cilaan iyo kabakabo iyo dee shoobin ka dhigo way faraxday libaaxow bay tidhi dumaash iyadoo rewaamo annaguna galti baan nahay dumaashyaashay galti intaan arkahayey ninkaa fiican wacdallo inuusan isoo marin suxulku dhag iga siiyey waa qarxi marka warkii loorka waxaasoo wanaaga iyo aad sheegayso bushaaradda unbaad nagu arkaysee waa loorkaagii beriiska ah indhihii bay taagtay ma ma loorkaygii ma dhici karto dhadhadha saan idhi ma waalan tahay markab adoo yaaban yaaraa ma kuu yimid oo beriis wada yaa soo socda dahab iyo fadhi sacuudi saalooto waxaad hadda ka hadlayso waa wax liciif ah hanti waaweyn baanu kula maagannahay ee ha iswaalin isagii baa bilaabay faadumo markaa shukaansan hayey buuraha maarata hindiga iyagoo goonna gaaban intay qabaan hawaakeesee kasaa hindiga hawaakeesee kasaa bay ii bilowday buu yidhi heesa anna garoon la buufiye dhinaca cad baan qabee markaasaan waxaan lahaa buu yidhi atijil iyadii annagii iyo isagii waanu isku kaadinnay qosol meesha mar haddii qosol soo galo ma loor warkii baa yaalla loorkii dhimay sheekadii isku soo dhammaatay reer baan guursaday marka anugu wuu ka dabaaqtamahayaa loorkiisii buu rabaa inuu ka dabaaqtamo naag baan guursaday guryaan degay saalootaan dhigtay sariiraan dhigtay sinsiyeerigan kenya waagaa waddankaa aad uma oola jirin sinsiyeeri weyn oo sigis bay sigis ah baa ii xidhan anoo saakoo kale sariirta jiifa aroosna dee ah baa waagu markuu beriyey waxaan arkay sariirta culayskeedii baan dareemay xaggan joojaa ku fadhiya xaggan cabdulaahi dameer baa ku fadhiya xaggan nairobi baa ku fadhiya xaggan goyo baa ku fadhiya waa macallinkii markaasuu yidhi libaaxow qaadka soo dhacay miyaad aragtay maanta suburyaani baarcilaalna dabaqa roofle abidkeenba maynaan cunin kulaha markaasaan idhi saaxiibow kaa maantoo kale seen ku cunnaa markaasuu yidhi hadday saaxiibtinimadu daacad kaa tahay bil adaaba na qajilsiin karaba anigu waan shakiya waxaan is idhi maadaamaad aroos tahay dee xoogaa yaroo biilbiila reerka uu ku yaallo ma intaasaa talo weerar lagu yahay oo maxaynu saaxiibo bil idinku qayilsiin karaa wixii bilaan idinku qayilsiin karaan anugu hayo wallaahi inaanan ceshanaynin af etoobiyan buu wuxuu igu yidhi ehe sinsiyeeri soosmatoshii qoronan dhegjar af soomaaliya markaan kuugu sheegana sinsiyeerigan qoronan dhegjar baan saddex boqol oo kun ka soo siinay qaadid unbuuba naga rabaa oo waayahay naag baan qabaayoo aroos baan ku jiraaye hadda nin sinsiyeerigii iyo heeryadiisii cuni kara ceeb bay igu tahaye maxaa tala ah maslaxa annaga anaa kuu haya buu yidhi waana macallinkaygii ninkan oo nin war laga diidi karo ma aha innagu buu yidhi soo ree cilmi ma nihin qorana dhegjarna soo ree cilmi ma aha haa naagtan aynu hadda guursanayna buu yidhi soo ree magan ma aha korneylkii qorona dhegjar ahaa oo xanuunsan baa sinsiyeerigan loo geynhayaabaa iyada lagu dhihi hadday diiddo intay cusub tahay ayna inagu miciyaysanin kulaha waaba la furi waa kaarta soconaysa waayahay iyadiibuu u yeedhay hebla kaalay korneylkii qoranaha waa xanuunsan yahay siinay buu joogaa sinsiyeerigana loo geynhayaa dee wax talo kaloo hadda caawin karana oon innaga ahaynna ma jirto sinsiyeerigana lagaa rabaa waa diyaar catar intay ku buufisay bay markiiba u dhiibtay waan qabaystay waan qureecanay waan dhaqaaqay siinay intaanaan qorano gaadhin buu wuxuu igu yidhi wax ka jira saddex boqol ma jira bahalku inuu soo baxo uun baa lagaa rabay waa laba boqoloo kun waayahay meel laga noqon ma leh qoranihii baan u tagnay boqol iyo konton kunoo kaasha ana wuu nagu qabtay kontonka kalena wuxuu yidhi berri baan idin siin gaadhigiisii baroonka ahaa iyo wixiina intuu aniga furaha ii dhiibay iyuu yidhi maanta ku soo dandanaysta gaarigii baan istaaray waan iswada raacnay aargadii qaadkaan tagnay qaadkii baanu iibsannay gurigaygii anigana sinsiyeerigaygii lagu cunay yaan ku qayilay horta kaartadii igu xumayda iigu darayda qaad iga soo martay heerya cunaa midaasay ahayd bulshada waxaan kula talin lahaa qaad waa ey ey dhalay naftaada iyo hantidaadaba wuu u daran yahay anuu hadda muddo hal sano iyo bara qaad maana cunin soddon sanana qaad waan soo cunahayey waxaan dib u shallaayaa mar allaale markaan xusuusta qaad wixii uu isoo mariyey hadda maanta haddii aan intaa xamaalan lahaayoon hantidayda meel dhigan lahaa da'dana waan ka yaraan lahaa iyo bidhaantan dhaqaale aan aad iyo aad u yaraynu faha waa tahay dhegaystayaal aad ayuu u mahadsan yahay cabdulaahi guuleed oo nooga sheekeynaya laba sheeko oo ku saabsaneed ama isaga ka soo maray cunista qaadka haddaba su-aasha adagay kuu taalaa marka weli ma jiraan sheekooyin qaadka kaa soo maray hadday farxad ahaan lahayd hadday sheekooyin cajiiba ahaan lahaayeen hadday sheekooyin qosol ahaan lahaayeen ama qisooyin kale haddayba yihiinba toddobaadkan su-aasha barnaamijkeenu waa taas bal nala soo wadaag xataa haddii uu jiro waxyaabo kale oo qaadka aad kala kulantay waad nala soo wadaagi kartaa hadday noqoto inuu hantida kaaga baaba-ay ama muddo badan aad cunaysay oo lacag fara badan aad isleedahay way kaaga khasaartay nala soo wadaag adigoo naga soo wacaya telefoonka bilaash ka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labayo toban meel kastoo aad dalka ka joogto waa kuwa bilaash
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya u garan kara weeye ergo ha noo soo ergooto hana naga ergooto allaha yow hayeel midda noo ergooto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa tahay dhegaystayaal waxaa inoo soo socdaa falanqaynta heesta hodan maaha dhagarey ee uu qaado xildhibaan profesor maxamed cumar dalxa balse aan ku horeeyo sheekada lama huraan oo toddobaadkan xambaarsan xiise gaar ah dhegeysi wacan
kusoo dhowaada sheeko tixano ah oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan xaaladaha nolosha soomaalida haddii ay noqon lahaayeen nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqancelinta dimuquraadiyadda dowlad wanaagga iyo dibudhiska waxaa soo saaray raadihii la oran jiray irin ee wakaaladda wararka qaramada midoobey u qaabilsanaa arrimaha bini'aadamnimada magaca sheekadu waa lama huraan waxay ka hadlaysaa burburkii ku dhacay qaranweynihii soomaaliya kadib dagaaladii sokeeye ammaan darrada baahday kala dambeyn la-aanta qaxa dhaca iyo kufsiga sheekadu waxay astaan midnimo u qaadanaysaa tuulo qayaali ah oo ay ugu magacowday tubcaano oo loola jeedo tuulo barwaaqo ahayd oo ay dadka oo dhani ku wada noolaayeen iyada oo dadka aan loo kala xigsanayn qabiil iyo koox mana ahayn mid leh ciidan iyo hub waxay dadkeedu ku wada dhaqmayeen xeerar ay isla ogol yihiin tuuladaas waxay noqotay mid laga qaxo oo dadkii nabadda ku wada noolaa midba meel u jahaysto koox hubaysan ayaa halkaas waddo ka dhigatay dadkii deegaanka degganaana u diiday in si nabad ah ay u degganaadaan dadkii tubcaana ka qaxay ayaa dhibaato kala kulmay meelihii ay nabadda bideen waxaana ay bilaabeen in dib ay ugu soo noqdaan tuuladoodii si nolol cusub ay halkaa uga bilaabaan sheekada lama huraan waxay dadka u bidhaaminaysaa sida loogu baahan yahay lama huraanna ay u tahay iskaashi wadajir walaalnimo cadaalad iyo isqadarin taas oo keenaysa in dadku ay higsadaan nabad iyo horumar haddaba ku soo dhowaada qaybta sagaal iyo tobnaad ee sheekada lama huraan
dhammaan dadka golaha fadhiya odayaasha waxgaradka dhallinyarada culammaa'udiinka haweenka gebigiin waad salaaman tihiin waan ka xumahay shirkani inuu horay u qabsooma ayay ahayd hase ahaatee waxaan degdeg ugu kacay reerkii oo aanan in muddo ah aanan arag warkooda ay muddo hore iigu dambaysay midda xigta shirkani wuxuu ku saabsan yahay waraaq muhiim ah ee aannu ka helnay debadda uuna noo soo diray sida uu ii sheegay rooble oo badanaaba xaalaadkaas noo qaabilsan nin lagu magacaabo calibaashi oo muddo hore tuulada ka tegey inay qaar idinka mid ii garan doonaan aan filaya haddii la hiraado waa intii ayan dagaaladuba dhicin oo muddo hore ayuu ka dhoofay deegaanka dabadahaas buu aaday haddii ilaahay yidhaahdo bal warqaddaas waxa ku qoran waxaa inoo soo gudbin doona rooble iyo waxa ay warqadda noo sheegayso xambaarsan tahay dhammaanba haye rooble waad ku mahadsan tahay ownuurow hadalka aad igu soo wareejisay walaalayaal waxaan idiin sheegayaa in ninkaas lagu magacaabo calibaashi muddo horena ka tegey tubcaano inaad wada taqaaniin dhammaantiin waa garanaynaa habartii suu bambaadasho waa naqaanaa haye waa la yaqaanaaye muxuu sheegayaa calibaashi waa la yaqaanada ninna noo sheegmayo intii dadku uu dhibaataysnaa oo walbahaarayey oo baaxaadegayey weligii war lagama heline ma markii uu maqnay tubcaanood waxay gaartay isku filaansho iyo horumar ay higsanaysiiyo maamul buu yidhi anna way kanoo qoorta la soo baxaycalibaashis hadde ma taqaaniine calibaasho horta kelmad runna ma yaqaanaaba war baan u kaadi jikrow hadalkuwa ma dhammaanine wax warka uu sheegaayoba ma aynu naqaane ha laynoo sheegay xaggee warka u hor cararaysaa naga daawaa waalidaadii warwartaadii innaga ayaab aragnay qofka hadalku waa u xor cid la caburinayaa ma jirto ee qof walba kaalintiisa ha sugto waa runtaa waa waa runtaa waa runtaa sababla noo akhri warqadda walaal warqaddu waxay leedahay salaan dadka reer tubcaano kadib markaan arkay ama aan maqlay dadkaygii reer tubcaano inay dib ugu soo noqonayaan tuuladoodii isla markaana ay bilaabeen nolol cusub ayaan go'aansaday inaan aniguna muddo dheer dibadda ku noolaa wixii dhaqaale ah ee aan ururinayey inaan dib ugula soo noqdo deegaankaygii oo aan ka qayb qaato horumarinta deegaanka wixii aan haystana aan halkaa keeno
haye noo wad rooble wada wada hadalka adaa ku wata weliya wuxuu intaas ku darayaa inuu doonayo mashruucyo ay ka mid yihiin beeraha xanaanada xoolaha daryeelka dhirta iyo warshadaha yaryar ee lagu sameeyo biyaha nadiifta ah iyo kuwa lagu warshadeeyo midhaha tuurada ka baxa aad iyo aad waa hadal wanaagsan wuxuu calibaashi intaa ku darayaa in dhaqaalihiisa ka sokow uu deegaanka la kaashan doono sidii waxyaabahaas wax loogala qaban lahaa waadna mahadsantihiin dhammaantiin
aad iyo aad waa hadal aad u wanaagsan alele roblo waxaan u malaynayaa reer tubcaanow dhammaantiin inaad maqasheen qodobada fekerka calibaashi uuna na soo gaarsiiyey ciddii wax ka qabtana gacanta ha taagto haye dhuubow ayaa gacanta taagaya haye dhuubow awnuura waxba kama qabno waana wada taaganaynaa sida ugu dhaqsiyaha badanna waa in ninkaa loo wadaa xiriirkiisa war waxbaan ka wada qabnaa haisku kaaya jamcin dhuubow ma isku ma isku kaaya jamcinaysa waxbaanu ka qabnaa oo doodbaanu ka qabnaa
ha lays xushmeeyo ha lays xushmeeyo yar iyo weynba ha lays xushmeeyo waa reer tubcaanow aad baad u mahadsantihiin
sureerey waad aragtaa in alle nagu guuleeyey dartii iyo dadaalkii aan galnay haddii aan joogi lahayn bushashley magaalo ma kula tahay inaan wax qabsan lahayn waxqabas iska dhaafe waxaan ka soo baxnayba sureeray god waa runtaa waxaana ku xasuusinayaa in weli dad badan ay noloshaas ku jiraan oo ha dhiman ha noolaan ah tuugsiga kowdhe fakhriga shaqola'aanta weliba waxaa usii dheer dhibaatooyin badan oo loo geysanayo dhuubawo waxaa waajib inagu ah inaan waraaqo u qorno dadkii saaxiibbada aanu ahayn ee weli ku jira noloshaas si ay uga soo baxaan oo ay wax u qabsadaan siday kula tahay waa runtaa waxaan kugu jeclaa sidaa dadka u xidhiirsa sureerey haddaba waa inaanan dib u dhigan oo aan ku dhaqaqna arrinta midda kale innaga laftigeenna sureerey maxaa inoo qorshe ah oo aan qaadaynaa tallaabada tan xigta innaga hadda uun baan bilownay dhaqdhaqaaqii labaad oo nolosha oo beertii inoo soo go'day waa ilaahay mahaddiis waxaan u malaynayaa qaybo ka mid ah wixii hadda inoo soo go'ay inaannu iib geysanno inta kalena aan kaydinno oo aannu kayd u dhiganno waxaan cunno iyo waxaannu kaydinno hase ahaatee waxaan walwal ka qabaa kuwa waddada isbaarada noo soo dhigtay oo aan weyno meel aan midhaha u safarsanno
aniga horta sureeray waxaan ka mid ahay ergadii loo diray inay la kulmaan kuwaas haye welina waxaa noo socda wada hadal waa gartay rajo fiicanna waxaan ka qabaa in natiijo wanaagsan ka imaan doonto haddii uusan carqaladayn nin la yidhaahda jigre oo isagu mar kasta iyo meel kasta oo la joogaba ku hadlaya erayo argagax leh oo dhib u keeni kara deegaanka innagaasa ka badan horta anigu ninkaas waaban ka yaababa wuxuu ka samaysan yahay dhib wax walbana marun buuba ka keenayaa
waa gartay sureerey midda kale bal ninkaa iyo hadalkiisa inta ka harno hee sureerey mid aan rabo inaan kuu sheego caawa ayaa jirta
haye arrintaas oo aan in badanba kaala xishoonayey oo aan lahaa mar uun aad ka shanqarisid ooda u sheegtid abboow aniga iyo adiga waa inaan wax walba isku sheegno waad ogtaha wixii aannu isla soo marnay inaan wax kala qarsannaba maaha waxaan isla soo marnay baaba arrintaa igu dhalisaye haye waxaan nahay horta sida laba qof oo walaalo ah haye oo wax walba wada qaybsanaya haye dhib iyo dheefba waan gartay marka mana aanan jeclayn weliba inaan hadda xaaladahaas ka hadlo waxaan se is idhi way mudan tahay in aad ka wada hadashaan waayaha abboowa ii sheeg waxbaha iga qaranine ma og tahay horta sureere in dadka oo dhammi laysku keen xanto oo xataa qaar ay yidhaahdaan waa isu doonan yihiin dadka qaarna ay yidhaahdaan waaba isqabaan labada xan waaba laba xanoo macquul ahe kuwa iigu daran waxay yihiin waxay yidhahan waxaa wada dhalay adeer faarax dheer alla waad iga xishoodsiinaysaa waa waa runta anigaba kuwo badan ayaa sidaa dhahay xitaa markii aanu joognay buushashley magaalo waaba fiican tahay haddii xanta adna ku soo gaartee marka anigu waxaan doonaya un inaan is ogaanno oo aan ku talagalno inaan nolosha wada qaybsanno waxaan ogahay weliba hadda saas ay tahay inaysan hadda munaasib ahayn laakiin aan ku talagalno mustaqbalka dadka isku doonaa inaan waan gartay anigu awalba meel fokaa ma aanan jirin ruux kalena qalbigayga kuma haayo qalbiga iyo laabta kuu furan soo dhowow ilaahay ha inaga dhigo kuwii iscalfada aamiin haddaan ogahay sureere inaa saas iiga fogeen intaasoo araraba maana galeene jikre iyo waxaan ku soo laabanaya dhammaan galayna mar horaan is soo tuuri lahay arrintan hadda anaa aabbo la socodsiinaya haddii ilahay idin
waa tahay dhegaystayaal iminkana kusoo dhowaada sheekada ama falanqaynta heesta hodan maaha dhagarey waxaa ku luuqeynaya maxamed cumar dalxa oo isagu ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ah ee hadda sidoo kale waa aqoon-yahan wuxuuna sidoo kale ka tirsan yahay bahda fanka waana kan isaga oo nooga sheekeynaya heestan iyo qisada ay ku timid wuxuuna yidhi heesta kale hodan maaha dhagarey waxay jawaab u tahay heestii hodan maad ka hadashaan hodan maaha dhagarey waxaa alifay nin abwaan ah oo cabdirasaaq jaamac muuse la yidhaahdo oo aan waxbarashada degaanka maaragtay aan ku sheegay wallaweyn aan iskula noolayn maantana ah nin genaraal ah oo ka tirsan ciidamada nabad sugidda soomaaliyeed balse heestani wuxuu tiriyey isagoo hargeysa jooga waxauuna jawaab ooga soo dhigay hees la yidhaahdo hodan maad ka hadashaan oo hanuuniya uu qaado maxamed nur shareecana uu tiriyey marka sanadka waxay ahayd siddeetan iyo labadii meelaha maaha siddeetan saddexdii heestaas marka jawaabta ay bixinaysaa waxay ahayd mar haddii hoodan dad badan ay ku eedeeyeen inay cilmi iyada dhibaatadii iyo jacaylkii isaga runtii u eedhsaday sababteeda iyada lahayd cilmina heese fara badan laga tiriyey oo loogu cudur daarayo jacaylka gabadhaasi inay iyada ma aragtay runtii maxaa la dhihi jiray ay kudigasho samaysay oo aanan sidii la rabay inay maaragtay iyada ay u soo dhoweyso aanan usoo dhoweyn amuurahaas marka ayaa isagoo abwaanku uu eegay taariikhdana dib u baaray inaanan waxba maaragtay hodan iyo cilmi sheeko ah oo dhex martay oo taariikhdu xusayso inaanu jirin hadduu isaga sheedaasi ka jeclaadayna gooni ay tahay laakiin waxaa saabo intuu oola tagay oo gabadha maya iyo haa midna ay tiri aanan jirin wax ama reerkooda intuu ka doontay oo isaga loo diiday ama aanan jirin waxaasoo dhan laakiin dadka wax ay abuurayaan eedaymaha dusha ay uga tuurayaan gabadha inay iska tahay mid maaragtay khayaali ah oo mala awaal ah marka tiibuu marka abwaankani maadaama uu yidhi shareeco iyo hanuuniyan uu ku heesay hodan maad ka hadashaan ayaa isagana heesta jawaabteedii wuxuu yidhi taariikhda waan helay waa igu hadal dhig iyo maqalnin hayaasashow nool ee ragga heesta tiriye hodan iyo jacaylkii hadduu meel ka taabtow eedhe waxaan ku leeyahay laabuurka dhahayo hoodan maad ka hadashaan gardho haatan waa mawd waana hooyo aakhiro qurbaan loogu hooyayo halyeeyaday dhashaa nool hal heeskeedu dhibayaa hees xun looma tirin karo ninkaasi hadal biddaan eri iga daba holinaya qabo inay hawiran tahay loo haysta qaan ma hubtid halse ogow inuu malagu hor uu yidhi allah yow halyeel hadba waxay ahaataba naftaan hanqa gooyaba sabab hebel waxaa dili hebel lagu yidhaahdaa waa iga hadal afeefeed iyo uga tusaalayn aan kuu hormariyey balan ku halkaan rabay taariikhdu heerkaha bii markaa jiray horta say ahaayeen dhaqankii la haystayo lama horaayo caadee hiddo jiray ma laog yahay geed haraaca oo weyn odayaal hargaanti ama iska hor yimaadeen haasaabo joogto ah cilmi hodan ma ula tagay mase hodan ku tiri maya arrintu waa maya inkastoo faqrigu wahiil hubka caashiq u yahay inkastoo halyey maran dadku hoori bidayaan inkastoo markii hore jacaylkuba daallaa ilaan dadka markii hore ninkaan waxhaysanin ee faqri ama gabadha maadaaba geyn karaba ninkaagan waxba aanan ka raaricin ayaaba laga yaaba in lagu liidi jiray oo gabar sida lagu sii adkaanay intii intuu ka baqay asiga cabsi gelisay oo inuu weydiisto xataa ay u diiday nafta ayaa meesha uu cudurdaar uga samaynaya xataa cilmi markaas uu leeyahay
marka inkastoo hubka caashaqu inkastoo hayma dadka hori bidayaan inkastoo markii hore shacaylku baa daalla waa ku jecelaha taceeb bay ahayd markii hore in gabar nin uu ku yihahdo mugta mataa xataa laftarkeeda ayaa isaga ka reebtay inuu bandhigo shacaylkiisii marka allah yo wadaa hal samal ayaan aan qaba u leh oo haysta meeshaan hadalkii casraa'il kaga horiyey hodan maaha dhegaray
dambe marka muusika iyo yasin kulli anigaa saaray muusiga macal codka hal iye hadba wixii ahaataba naftan hanaqa gooyaba sabab hebel waxaa dilay hebel lagu yiraahda inuu malab horuu yidhi allahayo ow hal iye hadba waxay ahaataba naftaan hanaqa gooyaba ah sabab hebel waxaa dilay hebel lagu yidhaahda waa iga hadal afeefeed iyo hoga tusaalayn aan ku horumariyey balana kuca halkaan rabay
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arkus ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
weli erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhegaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergo dot o r g waxaa inoo soo socda waraysi ku saabsan xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha puntland oo sheegay in tacdiye ay la kulmaan dadka nugul balse iminkana kusoo dhawaada qaar ka mid a dhageystayaasha nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee laba kun iyo labaiyo toban oo iyagu ka hadlaya waxyaabo kala duwan waana kuwan ee guddoon wacan
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa asdaabukan maxamuud ulele oo ku nool degmada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe markaa maanta raadiyo urge waxaan usoo bandhigayaa gabay ku saabsan burburkii hore soomaaliya soomaaliya burburkeedi bal waxaan idin leeyahay saacada gabay beryaan waan ka tegey isaga xariiqiisa saakibaa la toosay tobanada adduunyaduna waa sida silsiloo kale siyaada dadki dhiibteen oo laga sheegay xukunkii ilna sifayo xumaanta ahayd oo la sooyaysa maanta sadrigeena ku taagan saamaqaad wanaagsan iyo shacbo badan baa tageenu raadaalinayna wadamada saboosha ah nahayna abdirnaa jaxna waxeede sabana aan ku dar saraakiisha salafka noo suday saraakiisha salafka noo suday sumcadooda way halaawaday ee soomaali keligeeda daliilo qaala saaxshaday waa sanad saraashmaayo sarihii bidacad lahaa saaciida laguma darin warshadihii sugnaa ee sahabigeeda gudoo ahaa waa kin furka laga jaro laga siibtay naartiisoo magaalka soo haray suuqa sir ahaanta loo dhigay wadan sheeka loo galay saboolnimo hogaansatay shacbada intaas waka go-an intas seedaha laga jaray soomaaliya kumaan badan intas waka laga jaray inta seedaha laga jaray soomaaliya kumaan badan saliid doolarshiisu sugan caasta baa la galay qaar sarqaan socon cagaaran socon wadiisa
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu raadiyo orgo waa idin salaamayaa war maamuskii shalay ka baxaya raadiyo orgo axaddii madadaalada raadiyaha sheekadii ahayd xaalalka ama saarka ninba siduu u yaqaan magacaygu waa adan xisi turux oo celis weyn jooga gobol sanaag waxaan leeyahay waxbaa ka jira saarka ama xaalalka sida loo yaqaan waxa weeye wax qofka niyadda kaga dhaca oo wax jeclaysi ah marka waa wax aan waxa uu niyadda gashado aala keeno aan ka bixin marka waa wax nafsala-aan kaga dhaca ee aan ahayn xanuun magac lahoo la daweeyo dhakhaatiri daweyso raad iyo wergo waa mahadsantihiin waxaana jeclaan lahaa barnaamijkii shalay baxayay madadaalada axadda inaad noo sii kordhisaan raad iyo wergo aad iyo aad baan idiin salaamayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha puntland ayaa sheegay in tacdiyo loo geysta dadka nugul oo ay ka mid yihiin haweenka caruurta dadka barakacay iyo weliba dadka la haybsooco saharo axmed saalax oo ah madaxa qaybta cabashooyinka xafiiska oo la hadashay radio ergo ayaa sheegtay in kiisaskii ugu badnaa ay qabteen sanadkii hore ay ahaayeen kufsi iyo tacdiyo loo geysto haweenka wariyaha radio ergo leyla cabdi maxamed ayaa wax ka weydiisay saharo waxyaabaha xafiiskoodu qabto waxayna tiri walaalay waxaa jira cabashooyin soo gaaray annagu cabashooyinka unbay maogtahay baanu ka qaadanaynaa marka cabashooyinkan soo gaaray guud ahaan waa sideetan iyo sideed cabasho dumar waxaa ahaaday lixdan iyo sagaal oo oo xagga haweenka ah ayaa soo gaaray waxyaaba waa jiraan looga qabtay adeegooda loo qabtay haddii sida sharciga kale dad loo geeyay way jiraan oo loo qabtay dad aan loo qaban oo weli ay socotaa waa jiraan dadkaas halkay ka kala yimaadaan ma meelaha ugu badan ay ka yimaadaan ma xeryaha barakaca me dadka gaar u degan ba walaal waxay isugu jiraan dadka host communityga ama deegaanka ah iyo dadka barakacayaasha ah labadaba way noo yimaadaan way noo keensadaan labadana waa ushaqeynaa laakiin dadka badanaa noo keensada oo hadda aan sooran karna way u badan yihiin oo cabashada way keensadaan waxa weeye dadka barakacayaasha ah oo aan awoodin inay qabsadaan looyar inay macnihii maxkamadii wax ka caawiya aanay haysan mararka qaarkood aan helin qarash ay ku tagaan maxkamadda maadaama ay maxkamaduhu yihiin in kharash lagu tago ama kharash la bixiyo qofka loo yarkaaba lacag siinaysid anagu intaasoo dhan free baan ugu qabanaa xafiiskeyga oo qof loo yaro free abaan uqabanaa qofkaasaa ushaqeeya wax lacaga aan ka qaadanaa ma jirto marka anagana soo doorbidaan inay noo yimaadaan oo noo keensadaan dacwadahooda iyo cabashooyinkooda marka oran karna waxaa u badan dadka badanaa noo keensada waa dadka a d b s ka ama barkacayaasha ah
waa tahay marka marka laga tago waxyaabaha dadkan aad u qabataan waxaad warbixintiina ku sheegteen in dhibaatooyin dadkaas ay ku dhacaan kuwaas oo laga hortegi karo hay-adaha dowladda ee sharci dejinta iyo garsoorkuna aanay tallaabo ka qaadin arrintaa ma noo faahfaahin karaysaa ha walaalo way jiraan waxaa jirtoo kale hadeer kiisaska markay haweenka oo kale nooga yimaadaan ama ay dadkaas baahiyaha gaarkaa qaba ay noo keensadaan kiisaskooda sidaynu wada ognahay waddanka waxaa laga yaabaa sharciga oo kale xagga dhanka sharciga inuu daciif yahay ma oran karno ma ogtahay sharci ma jiro laakiin waa daciif waxaa laga yaabaa marka kiisaskii noo keensadaan oo kiiskii aan u furno markuu u baahan yahay dhanka sharciga inaan markaan sharciga geyno ay ka gaabiyaan laamihii sharciga oo ama sida maxkamadii kore maxkamadda wakti qaadato inuu qofkii helin xuquuqdiisii aanu helin ama waxaa laga yaabaa dhowr sano qaadato ama maxaan hayto dhowr bilood qaadato ama hadda si moogtahay wakti dheer ay qaadato aan loo baahnayn macquul ahayn taasina ay keento qofkii inuu helin xaqiisii mararka qaarkood waxaa jirta daba dad la xirxiro oo saldhigyada iyo meelaha lagu xiro oo aan xaqooda xuquuqdoodana helin sababta ay u xiran yihiinna aan moogtahay cadayn oo lasloo sheegin hadii la doona hadhow lasu soo daayo taa warbixintada ku dhagaysateen dadka marka dacwadahaas idiin keen sidoo kale tira ahaan meeqaad isa leedihiin waa ku guuleysateen wixii ay ka cabanayeen oo markii hore idinkugu yimaadeen
kiisaska dhamaaday guud ahaan waa konton iyo lix kiis konton iyo lixda kiis waa dad loo shaqeeyo wey oo adeegooda loo qabtay guud ahaan haddaan kuu sheego kiisaska kuugu celiyeen waxa weeye sideetan iyo sideed kiis halkaa marka waxaa ka muuqata konton iyo lix kiis oo kamid ah inay dhamaadeen inaanu u shaqeynay qaarkood inay sadan humanitarian oo ay cunno iyo badanaa ay ka cabanayeen ama dhaqaalo la-aan oo dhaqaalahoodii uu hooseeyo oo aan u sameynay qariimid dhanka dhaqaalaha hayadaha anaga bartnerka nala ah ama nala shaqeeya bahwadaagta nala ah aan u bandhignay baahiyaha qofkaas uu rabo qaarkoodna ay naga caawiyeen oo noo maxayta noo qabteen adeegii waa tahay marka caqabada ugu weyn ee aada isleedihiin way haysataa dadka dhibaatooyinkan ay ku dhacaan maxay tahay caqabadaha walaal aad way badan yihiin haddaan kala qaadqaadno waxaa noqon karta dhanka sharciga dhanka sharciga markaan ka hadlo waxa weeyaan sharcigii waddanka waa jira waana shaqeynayaa balse waa waa daciif ama waa aad baanu active u ahayn oo waxaa laga yaabaa dadka qaarkood hadda a d b s oo kaleeto ama dadka disability-ga ah naafada ah inaanay awood u helayn inay maxkamadii tagaan inay booliskii wacdaan inay maxaa hayto wixii xaquuq ka maqnaa ay doontaan marka hadda lagu tacadiyo kaleeto oo qof ku tacadiyo inaanay geysan karin maxkamadii kiiskii oo lacag laga rabo mararka qaarkood aanay heli karinba lacagta awoodin waxaa laga yaabaa inayba baqayaan hadda marka kubsida soo gaaro oo kale taawooyinka barkaacayaasha ah haddii la kubsado oo qof deegaanka ah uu kubsado awood uma laha in ay dacwoodaan ama wixii ay geeyaan eh, dacwad ugeystaan saldhiga iyo maxkamadda waayo qofkii wuxuu kasoo jeedaa deegaanka em, waxaa laga yaabaa inuu ku sameeyo handadaad badan ama ay kaga timaado oo dhanka sharciga waa taas Em, caqabadaha kale haysta waxaa weeyaan xagga ee dhaqaalaha dhaqaalo badan ma haystaan oo dhaqaalo ku filan ma haystaan waxyaabaha mararka qaarkood keena inay qoysku isku dhacaan qoysasku isku dhacaan oo ay ku kala tagaan ama shaqaaqooyinka qoysku meelaha ay ka dhashaan waa dhaqaalaha weeye Ee, maalmooyinka qaarkood waxaa laga yaabaa inay ka shaqeeyaan dharmeelid ee, qashinka ay qaadaan ee, maxay- meelaha ay ka shaqeeyaan mararka qaarkood inay waayaan oo nolol maalmeedkooda maanta waxay kusoo adeegan lahaayeen ama ku qabsan lahaayeen caqabada labaad waa dhaqaalaha tan kale waxa weeye xagga caafimaadka iyo adeegyadii kale helitaankoodii ba iyaguna aada u yar oo moogtahay si fiican umay helaan Ee, waxyaaba in la siiyo waa dhici karta laakiin wax ay helaan oo oo- oo ku filan ma aha ilaahay baana bini aadamka wada qanciyo oo wax wada warbixintiina waxaa ku jirta in kiisas een, la xiriira kufsi uu ka dhacay meelo ka mid ah puntland Een, meelaha ay ka dhaceen iyo eh, tirada dadka ay ku dhaceen ma noo sheegi karaysaa walaalay een, anaga waxaan ka shaqeynaa guud ahaan gobolada puntland sagaalka gobol sagaalka gobolba een, waxaa noo jooga wakiilo iyo dad nooga shaqeeya degmooyinkooda degmooyinka qaar waxaa jira wakiilo noo jooga iyo guud ahaan sagaal wakiil oo maamulo gobolada Een, waxaa jira meelo aanay naga soo gaarin warbixinta oo aanan ka helin kursi oo aanan ka dhicin laakiin meelaha afarta magaalo ugu waaweyn waana lagu soo diraa kursiga hadda sida bari oo kale waa ka dhacay sanaag waa ka dhacay hayland intaas guud ahaan kursiga sanadkan dhacay waxa weeye afartan iyo saddex kiis oo kursiya marka dadkaas oo kale idinku maxaa u qabataan dadkaas annaga waxaan u qabanaa dhanka sharciga waa ka caawinaa wixii caafimaad u baahan qofku markuu qofsiga uu ku dhaco ugu horeyn waxa uu u baahan yahay waa caafimaad iyo in la ogaado Ee, marka qofka waxaan geynaa caafimaad goob caafimaad waxaa jira hay-ada aan bahwadaadnahay oo bixiya caafimaadka Een, guud ahaan markii aan isku soo koobno warbixintii aada samayseen maxaa idiin soo baxay walaali waxaa noo soo baxay caqabado badan oo gadaal ku qoran een, sidaad warbixintooda ku dhegeysateen ee, dhaqangelinta iyo fulinta ee, sida qodobka koowaad oo kaleeto inayna jirin een, xeerkii iyo xuquuqda aadanaha ee, inay liitaan inaan yani ma jiraan ma odhanaya laakiin inay liitaan dhaqangelinta xeerarka xuquuqda aadanaha sidoo kale helidda cadaalad in la helo oo ku filan een, een, ee, ee, bulshadii ku filan oo qof walba ugu qancaya inaana jirin oo ama ay yar tahay oo hooseyso daciif tahay booliska iyo garsoorka oo kaleeto een, een, ka- inaanay ka howlgelin meelaha fogfog hadda puntland badanaa waxa ay aada looga howlgalaa waa afarta magaalo ugu waaweyn marka meelo fogfog oo puntland ka dhis- ee, ka tirsan baa jira oo aanay booliisku iyo ka howlgelin iyo garsoorku si si fiican uga howlgelin sababaha jirana ay tahay ee, dhaqaalaha iyo een, xagga een, een, agab ahaan ee u- u liitaan xoogaa u yaryihiin ciidamada amniga badanaa sifo sharci ah uma maraan xariga iyo xasiga haynta suxufiyiinta oo kaleeto siyaasiyiinta iyo eedeysanayaasha kale
haddii aad joogto kismaayo waxaad raadiyow ergo ka dhegaysan kartaa raadiyow sooyaal mawjadda f m ee siddeetan iyo siddeed dibic eber saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal gabagabada barnaamijka ayaa lasoo gaaray waxaan idinkaga tegayaa hees uu ku luuqeeyo fanaanka muuse ismaaciil qalinle allah u naxariisto caataweyda maaho hilibna muu cuslaynin inta kale asaga ayaa u daynayaa waa tahay dhegaystayaal gabagabada barnaamijka ayaa lasoo gaaray waxaan idinkaga tegayaa hees uu ku luuqeeyo fanaanka muuse ismaaciil qalinle allah u naxariisto caataweyda maaho hilibna muu cuslaynin inta kale asaga ayaa u daynayaa
أنوتان على المدايين عاشقها وين أنوتان على المدايين عاشقها وين عتويل ما هو اللي منمو حسينني عتويل ما هو اللي منمو حسينني وحلي مدوي عسان ديرا ما هو وحلي مدوي عسان ديرا ما هو درر لقوم عالو إلا انقابا ما هي درر لقوم عالو إلا قابل ما هي يريد يبنان كله دنيكم علان عليل يريد يبنان كله دنيكم علان عليلو عيدان القبلين عواق أمي هو يعني عكو عكو إيه عكو دديب عقاق له عكو يي عكو دديب عقاق له وحي عنوك نوشهي عقر وين ايو هوس شاهد اريس يا ديدي عكو دديب عقاق له عكو عكو دديب عقاق له وحي عنوك نوشهي عقر وين ايو هود شهد عريف شديدي waxay canagu ku nooshahay agar weyne iyo hawd saada idhiisadidi
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan magahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergadaydii ergawa ergadaadii